bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min اlأqwali واlأcmaali lima تxibh وtarضى waxaynu ku soo dhex jiray xadiidkii dheeraa ee xadiiثu اlfki ee ka waramayey been abuuradkii munaafiqiintu ay u maleegeen ooridii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam caaisha bintu abi bakrin asidiiq asidiiqatu bintu sidiiq marka markaynu maraynay qisada xadiidkan ka waramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo dejiyey walaa yaatali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu uli lqurba ilaa qowlihi ina allaha gafuuru raxiim waxaa halkaa ku xigtay faqaala abuu bakrin balaa wallaahi inii la uxibu an yakfira allaahu lii intaasaynu shalay ka boodnay oo aayadda waxaa ku jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ku booriyey inay dhaafaan oo dulqaataan oo alla waxa uu yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum war miyaydaan jeclayn ilaahay inuu idiin dembi dhaafo idinkuna dhaafa markaas ayaa abuu bakar hadalkaa rabbi isagoo ka jawaabayay wuxuu yidhi faqaala abuu bakrin balaa abuu bakar waxa uu yihi haa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la uxibu waan jecelahay an yakfira allaahu lii ilaahay inuu ii dembi dhaafo haa buu yidhi wallaahi waan jeclahay inuu rabbi ii dembi dhaafo farajaca ilaa mistaxin aladii kaana yujrii calayhi markaa mistax ibnu uthaatha waxa uu soo celiyey wixii uu siin jiray marka intaas ayaa aynu ka boodnay oo xadiidka ka mid ahayd xadiidka xadiidu caaisha ee kuyacni ku caanbaxay xadiidu lifki ee ka waramaya been abuuradka loo maleegay caaisha ee munaafiqiintu ay ka dambeeyeen mu'miniinta qaarkoodna ay ku qaldameen ayaa waxaynu waxoogaa ka tilmaami doonaa xadiidka waxyaabaha laga qaadanayo wax ka mid ah xadiidka fawaa'idka laga qaadanayo waxaa ka mid ah mashruuciyatu lqurca fi lxaqi almushtaraki inay tahay wax la jideeyey oo sharci ah in loo qori tuurto xaqa caamka ee loo siman yahay marka waxaa laga qaadanayaa fi lxaqi almushtarak dee xaqa khaaskii qofku uu leeyahay looma qori tuurto waayo isagaaba leh laakiin wixii dadka u dhaxeeyeen ay u kala dhoweyn ayaa loo qori tuuran karaa sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu socoto u baxayo dee haweenkiisa taraacase way u siman yihiin kulligood oo mid xaq qaara u lihi ma jirto inay raacdo rasuulka safar kasta sidaa darteed nebigu waa u qori tuuri jiray haweenkeys haweenkii uu qabo waa u qori ridi jiray ta qorigeeda ama saamigeedu soo baxo ayaanu la safri jiray marka maalintaas duulaan ayuu u baxayey waa u qori tuuray haweenkiisii caasho ayaa saamigeedii soo baxay sidaasay ula socoto safarka ula gashay ambiyadana saddex nebi ayaa qori tuurtay oo nebi zakariye iyo nebi yuunus iyo nebiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam marka qurcadu wax mashruucay ahayd shariicadeenna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ambiyadii horeba waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fadlu caaishata calaa saa'iri nisaai nnabiyi sala allahu calayhi wasalam caaisha fadliga ay haweenka kale iyo dumarka kale nebiga ay dheerayd waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay inay caaisha tahay haweenkiisa ta uugu jecel yahay horaanaynu u soo tilmaannay oo isagoo sawjku haweenkiisa u cadaalad falaya qalbi ahaan inuu kala jeclaadaa dembi ma aha waayo qalbigu gacanta zawjka kuma jiro ee wuxuu ku jiraa gacanta ilaahay marka maxabada iyo kalgacalka qalbi wuu kala badan karaa laakiin xagga daahirka iyo muuqaalka iyo daryeelka iyo nafaqaadka iyo qismada qaybinta iyo mabiidka habeenkii isaga dee inuu cadaalad falaa waa waajib laakiin maxabadii qalbiga ayaa waxa weeyaan iyadu ay ku kala badnaan karaan haweenkii fadliga caaisho waxaa tilmaamaya dee nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu taskiyeeyo waa ammaanay wallaahi laa aclamu calaa ahli ilaa khayran ehelkayga wallaahi khayr mooye wax kale kuma ogeyn baa uu yidhi waanay tuhmeen oo been bay u nisbeeyeen ilaahayna wuu ammaanay oo aayaad dhan oo qur'aan oo ilaa qiyaamaha la akhriyayo ayaa uu ku soo dejiyey berinimada caaisha inay beri tahay oo ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum halkaa ka bilaabmaya waxaa kaloo xadiidka ku sugan xusuulu libtilaa'i liahli alfadli waalkhayr ibtilaaga iyo imtixaanka inuu adduunyada ku marayo dadka fadliga iyo khayrka leh oo caaisha binti abi bakrin asidiiq oo ooridii nebiga sala allahu calayhi wasalam ahayd iyo haweenkii saxaabada ugu khayrka badnaa iyo safwaan ibnu lmucatal assulami uma adakwaani oo isaguna saxaabi khayr badan ahaa oo nebigu yidhi maa aclamu calayhi ilaa khayran labadoodaba waa la tuhmay sharafkoodii iyo cirdigoodiiba waana nooc imtixaan ah ilaahayna waa beri yeelay halkaa waxaa laga qaadanayaa dee dadka wanaagsan waa la imtixaami karaa oo imtixaan baa adduunyada ku mari kara qofka wanaagsan ee ahlu khayrka ana waxaa lagu tuhmi karaa wuxuu beri ka yaho unu shaqo ku lahayn waanay dhacdaa oo imikaba dad ahlu khayr oo ahlu qur-aan ahoo waxyaabo noocaasa loo nisbaynayo hadhowna beri bay ka yihiin la odhanayo dee in badan baynu aragnaa marka dadka ahlu sharki iyo munaafiqiintu waa wax soo jireenoon cusbayn ilaa wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa yowmina haada inay ka shaqeeyaan inay mu'miniinta dhexdooda ku faafiyaan foolxumada iyo dembiga iyo ceebta ay mu'miniintu berida ka yihiin in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira soma marka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamo uu yidhi kuwa jeclaanaya inay foolxumadu ku faafto mu'miniinta dhexdeeda adduun iyo aakhiraba cadaab bay ku leeyihin adduunyada waa loo soo dedejinayaa oo cuquubo deg degaa ku dhici karta aakhirana mid ka daran baa u dambaysa haddaanay ka toobad keenin oo aanay ka soo noqon cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu ku tilmaamayo tafsiirkiisa qayimka ah waxa uu odhanayaa haddii goodiga iyo waciidkaa culusi ku soo arooray qofka jeclaystay tamaniye qalbiga uun ka doona ina aladiina yuxibuuna maxabaduna waa qalbi markaa qofka qalbiga ka tamaniye ka jeclaada xumaantu inay faafto oo mu'miniinta la ceebeeyo qofka mujarad intaasuun jeclaada haddii waciidkaasi ku soo arooray maxaad u malaynaysaa buu yidhi qofka ficil ahaan u sameeya ee hadalkii u naqliyay dadka dhexdooda kanaa sameeyey iyo hiblaayaa samaysay waxaa shaki la-aana inuu waciidkiiyo goodigu kasii culays iyo adeeg badan yihi waayo qalbiga in wax laga jeclaado waxa ka culus ficil ahaan in loo sameeyo af ahaanna loogu hadlo bannaankana uu soo baxo taasaa ka culays badan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya daruuratu istidaani اlmarأati min zawjiha fi اdihaabi ila اlwaalidayn haweeneydii la qabay ee oorida ahayd waa arrin waajibka oo daruuri ah hadday doonto waalidkeed inay booqato ninkeeda inay ka fasax qaadato waayo dee xaqa uu ku yeeshay iyo amar qaadashada isagu uu ku yeeshaa maanta cid kastoo kasoo hadhay ka weyn xataa waalideynkii marka xataa iyagii baanay u tegi karin ilaa biidni waxaa laga qaadanayaa dee waata ku tidhi caaisha iidan lii ilaa abawaya yacni ii fasax inaan labadeydii waalid u taga rasuulkii allow waana u fasaxay markaa zawjkuna dee inuu u dhaganuglaado u fasaxo aanu u diidin weeyi laakiin haweenaydu dee inay ka idan qaadato ninkeeda waa ku waajib marka haddaad labadaadii waalid u idan dalbayso maxaad u malayn cid ka fogna hadalkeeda badaa innakana haweenka waxaa laga yaabaa inay iska baxaan idan la-aan inay u fududahay laakiin sharci ma aha biduuni idnin inay haweeneydu iska baxdo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka asabru cinda almasaa'ibi waalmixan in marka balaayooyinka iyo dhibaatooyinka qofka muslimkaa ay soo maraan dee inuu sabirkeeda iyo dulqaadkeeda yeesho waayo caaisha manay barooran dhulkana islamay dhicin ilmadunba ka qubanaysay xataa qayla lama socon oo beerka ay ka ooyeysiyey ilmadaa daadanasa unba xaalkeedu ahaa ismana diidayaan albukaau waasabru ruuxu inuu ilmeeyo oo dhibaatadu damaqdo iyo inuu ku sabray wax isdiidaya ma aha oo caaisha iyadoo saabiradoo muxtasibada ku sabraysa wixii ku dhacay ajarka ilaahay agtiisa ka xisaabsanaysa ayaa haddana dee ilmadu ay ka qubanaysay oo waxa weeyaan dee qofku waa murugoonaya ina alqalba la yaxzan wa ina alcayna la tadmac walaa naquulu ila maa yurdii rabbana marka qalbigu waa qoomamoonaya indhuhuna way ilmaynayaan laakiin ruuxu ku dhawaaqi maayo oo ku hadli maayo wuxuu rabbi raalli ka yahay mooye wax kale marka masaa'ibka ama dhimasho ha noqoto ama dhibaato kale ha noqoto waqad takuunu lmusiibatu khayra musiibadu waa shay nisbi ah dhinac marka loo eego khayr bay ka noqon kartaa dhinacna dhibaato oo iminka xadiisul ifkiga yacni been abuuradkaa laga warramaye caaisho lagu sameeyey ilaahay markuu ka warramaya wuxuu yidhi laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum hamoodina shar inuu idin yahay khayr buu idin yahay marka macnaha qofku dee haba damqado ha dhibo yacni ha dhibsado laakiin khayrka kale ka dhashay ee ka ratibmay ee qur-aanka iyo axkaamta sharciga ee ilaa qiyaamaha la akhriyaya ku soo degay dee masaalix fara badan ayaa ka xasishay waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha laga qaadanayo xadiidka icdaaruha lixamalati alhawdaj inay u cudur daartay kuwii hawdajka lagu xambaaro ama laguna soo dejiyo kuwii qaadayey caysha waa u cudur daartay waxaa laga qaadanayaa markay tidhi dee wakaana anisaau id daaka khifaafan lam yahqulna walam yakshahunna allaxmu haweenku wakhtigaa waxaan kuwo fudfudud oon cuslaan hilibna aan u fuulin markaa may qoonsan markay hawdajka qaadayeen fudaydkiisii oo ismay odhan meelaha cidibo kuma jirto manay dareemin maxay ugu cudurdaaraysaa macnaha inay iga yimaadaan oonay isoo qaadini waxay u qasteen oo ay u badheedheen may ahayn laakiin wax u qarsoomay bay ahayd marka ruuxa muslimka ah walaalkiisa muslimka ah haddii ay wax ka xasilaan laabudda min baxhi almacaadiir waa lagama maarmaan inuu u baadhbaadho cudurdaar oo kelmadda walaalkaa ka soo baxda intaad meel wanaagsan ku xambaari karto meel xun hala doondoonan adigu oo dadka aakhiru zamaanka qaarkood kelmadda ugu wanaagsan ee kaa soo baxda hadday meesha ugu xun u heli karayaan xaggaasi la doonanayaan taasi laakiin akhlaaqdii iyo dhaqankii muslimiinta lagu yaqaanee soo jireenka ahayd ma aha ee waa dhaqanka dadka aakhiru zamaanka ee aan ka dhowrsanayn inay dembaabaan ama dhib ay ku dhacaan waxaa ka mid a waxyaabaha xadiidka laga qaadanayo karatu xayaai saxaaba ridwaan ullaahi calayhim saxaabada dhowrsoonaantoodii faraha badnayd iyo xishoodkoodii iyo xayahoogii aada iyo aadka u fara badnaa waayo safwaan ibnulmucadal assulami markuu caasho arkuu gartay kamuu badin inuu yidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun bas xataa xadiidka kuma sugna inuu yidhi assalaamu calaykum siduu uga dhowrsanaya iyo dhowrsoonaantiisa kuma sugna inuu yidhi maxaa kugu dhacay iska waran sidee tahay abadan iyaduna isagaaba istirjaacsadee kelmad may soo dallicinba keliya waxay tidhi fakhamartu wejhii markiiba wejigaygaan daday sidii xijaabkaiyo xishmadda iyaduna ugu dadaalayso marka de waxaa laga qaadanayaa dee haweeney kaa ajnabi ah oo gayaankaaga ah inaad iskala sheekaysato oo aad tidhaahdo waxba xumaan uma jeeda waanu iska sheekaysanaynaa waa edabdaro hadhowna dhibaataa ka dhalanaysa waayo dad fara badan dhibaatooyin fara badan oy la daalaadhacayaan waxa u sababa marka horey sahashadeen hadalka haweenka oo halowdooda iyo hadalkooda waa la fududaa markii dambena waa ku halaagsameen marka waa inaad ka digtoonaato yacni qof ajnabi ka ah oo dumar ah inaad airis kala hadasho alkalaamu calaa qadri alxaaja danbaa keenta iyo xaajo ayaa keenta hadalka maaha biduuni xaaja caawo dhan inaad hadal un iska wado oo tidhaahdo waxba dhibaato ma leh waa waxyaabaha aakhiru zamaanka ina dhibay marka haddaad macalin u tahay haddaad maamul u tahay hadday shaqo idinka dhaxayso calaa qadri alxaaja dan baa laga hadlaa iyo xaajo iyo maslaxa waxay keensatay laakiin aad iska dhuranto uunad caawo dhan hadasho uunoo waagu kuugu beriyo dee waxa weeyaan dhaqan xumadaasi waxay dhashay waad ogtihiin qofkii isagoo masaajid dhex jooga baa laga yaabaa inuu dembaabo oo dembi iyo macsiyo ku dhaco qofka basharkiina naftiisa yacni ma yacni ma damaanad qaadi karo marka hore hadda qof ku qofka wanaagsani bal ogaada qofka wanaagsani marka hore waxaa laga yaabaa maskaxdiisa iyo maankiisa inaana kuba soo dhicin xumaan samee uma jeedaba laakiin dee sisi yar bay kuu soo gelaysaa soo ma asalaamu calaykum salaantaa iyo iska waran taasaa maalinta hore aad ku dhaafaysa maalinta dambe in yar baa la yaro dhaafaya maalinta shaydaan dee ibliiskii ila wuu ku garab taagan yahay maalinba sidaa tallaabo u qaadayso adoo bed ku jirun baad arkaysa xayaha laftiisu qofka sisi yar buu uga siibanaya xishoodku waxaa laga yaaba maalinta ugu horeysa salaanta gebigaagu waad xishoonaysayo waad khajilaysaayo ila waxaad dhaqan u lahayd maahe sisi yar isagoo daaha kaaga faydiya shaydaankii baad arkaysaa tartiib tartiib maalinba tallaabaad soo qaadaysa ilaa maalinta dambe ay caadi noloshaadii ka mid noqoto gabadh inaad iskala haasowdood caawo dhan iskala hadashood la sheekaysato dee maxaa ka dambeeya balaaya ka dambaysa khayr kama dambeeya barkhadi marka calaa kullin waa in lagaga daydaa saxaabatu rasuulillaah xayaha iyo xishoodka qofka xishoodku wuu qiimeeyaa wuu qurxiyaa aadamaha karaamadiisu waa filxayaa geed qulaftii iyo jiriftii laga diiray soo qallali maayo waxa ku asturaya hugaagu waxa ku qurxinaya qiimaha uu ku jiraa waa xayaauka idaa lam tastaxi fasnac maa shiita hadaad xishoon weydo waxaa doonta samee macnaha laguuma fasixin laakiin waxay tilmaamaysaa qofkii dee dabar xidhaaba ma jiro haddii xaye laga waayo xooluhu shabahaya iyo xooluhu wax ka waabanaya bimansilati alxayawaanaat baad usoo dhacaysaa karaamadii aadaminimo waad ka siiban waad ka siibanaysaa ilan mukaram baad ahayd markii hore sharaf ilaahay ku siiyey marka dhallinyaroy laa tatasaahaluu fii mukhaatabati annisaa war ha fudaydsanina hadalka haweenka calaa qadri alxaaja hadalkaagu ha xisaabsanaado haddaad cashar u marinayso aad anu waxaan u dhibsadaa iminka uma dhigaba duruustaa dee caamka ah mooyaane muxuu ahaa dee meelaha ay kala socdaan mooyaane beri hore ay igu dambeysay inaan haween gaara intaan soo hor fadhiisto kitaab kala furo dee markii horena dan iyo daruurin bay nagu kalifisay laakiin waxaad dhibsanaysaa oo xaqiiqo ah yacni soo horfadhiisigoodaa tooska aad usoo horfadhiisanaysa hadda adoo khayrun ka hadlaya xaraj iyo cidhiidhi baad dareemaysa waayo labadan jinsi ee ragga ilaahay uu kala durkiyey si aanay isugu fidnoobin waa la kala xijaabay aad baa qawaacid badan baa loo dhigay waxaasoo qawaacidana waxaa loo dhigayaa inaan xayaha iyo xishoodka laga tegin oon dhibaata dhicin marka asal ahaan qofka ninkii wuxuu murtaax ku yahay habi qalbigiisu uu ku degan yahay inuu saasoo kale rag hor fadhiyo rag u dhigay illa waa isku jinsiya gabadhu waxay murtaax iyo habi ku tahay oo ay nafteedu ku degan tahay inay dee haween sidaasoo kale waxu dhigayso waxu sheegayso laakiin labada jinsi marka ee kala duwan ay iyagii wax dhex marayaan tacliintii iyo hadalkii iyo adigiiba is ururinaya iyagiiba is ururinaya de waa dad marka horeba shareicadu ay xijaab iyo teed u dhexaysiisay weliba sida awlihii waidaa sa'altumuuhuna mataacan fasaluuhuna min waraa'i xijaab laa shaka walaa rayb iminka tacliinta nidaamiga dhibaatooyinkii soo kordhisay dee qofkii inuu dumarkiisa soo hortaagu u sharxuu dhex gala mooye waxaa laga yaaba inuu xiisad u galaaba inay ku adkaato waa dhibaatooyinka dee tacliinta nidaamiga ah ee kalaasyada iyo fusuusha la gelayo laakiin asalku wuxuu ahaa iyo aslamka badbaadadu ku jirta iyo tahaarat lquluub in min waraa'i xijaab iyadoon yani xijaaba u dhexeeya dee raggi iyo dumarkii oon laysu soo hortaagin in wixii loo gudbinayo loo gudbiyo asalku saasuu ahaa iminkase dee waa laga tego waad ogtiin xaalkeena jaamacad iyo macad iyo madrasadba waa waxyaabaha tacliinta nidaamigu da ay wadato marka calaa kulli xaal haddii laga fursan waayo sida maantoo dee laynagu ibtileeyana waa inay haweenkuna ku dadaalaan xishmadda iyo xijaabka iyo xayaa oo fasalka markay imanayso aanay daysa soo qurxin haddii iyada lafteedi iyadoo shareecadii dhiganaysa tabaruj ay ku timaado fasalkii shareecada dee waxa weeyaan waa fitna marka kow iyadu waa inay jidhkeeda maradeeda jilbaabkeeda xishoodkeeda xijaabkeeda waa inay aada ugu soo dadaasho oo aanay fudaydsan adigan wuxu dhigayaana dee waa inaad taxadirto waxaad waxu dhigaysaa waa haweene rag ma ah markaad rag waxu dhigayso wax badan baa kuu furan laakiin haween markaad u dhigayso haweenka markaad u dhigayso kelima fi tabaruj dee waa wakhtigaaba inagu yaray baaraka allahu fiikum marka haween markaad waxu dhigayso waa arrin xasaasi ah oo dareen badan iyo wax badani ku xeeran yihiin marka ninka raggee haween wuxu dhigaya biduuni sitaara ama waxaweyn iyadoon teed u dhexayna taxadar badan baa la gudboon oo wax fudud ma ah gabadha sitaarad la-aan ninka soo hor fadhiisanaysa macallinka wax loo dhigayana taxadar badan baa la gudboon oo wax iska caadi oo iska sahlan ma aha haddii gabadhi wuxu dhigaso dee waa caadi laakiin kol hadduu nin ajnabi wuxu dhigayo dee baradeedii ma joogto maxaarimteediina lama joogto waa inay xijaabkeeda dib u eegto marka haweenku haweenka maanta sida akhuuna uu tilmaamay khayr allaha siiye tabarujku waa badan yahay maanta wadaad iyo waralaba walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati اluula inata iyadoo jaamacadii tegaysa iyadoo macadkii tegaysa iyadoo muxaadaradii tegaysa ayaa haddana waxay isu qurxinaysaa sidii wax caawa la aroosayo o la gelbinayo waa fitanka iyo mafaasida maanta bulshada ku baahday aadka u faraha badan leh haweenku waa inay ilaahooda ka baqaan gabadha mu'minadda ah ee rajaynaysa raxmadda rabbigeed ee ka cabsoonaysa cadaabka rabbigeed ee iimaanka iyo towxiidka ku toosan ee doonaysa if iyo aakhiraba inay guulaysato waa inay ka fiirsato siday baradeeda bannaanka uga baxayso iyo qaabkay bannaanka u tegayso ama goob cibaada ha u socoto ama goob cilmi ha u socoto waa inay ka fiirsato waa inaan xijaabkeeda fududaysan kol hadday baxayso oo raggii indhihii raggu ay ku dhacayaan gabadha muwafaqadda ah ee wanaagsan ee khayrka la waafajiya almuwafaqa waxa weeye quruxdeeda u muujin maysa rag ee way ka qarinaysaa walaa yubdiina ziinatahun ilaa maa dahara minha marka qodobkaa waxaan isku dultaagay waa aafo iyo dhibaato bulsheed oo mujtamaceenna maanta ku badan oo dhallinyarta raggii aanay ka badbaadin oo haweenku aanay ka badbaadin oo wadaad iyo waranle midna aanu ka badbaadin oo badan marka dee nin walowba adaa dawadaada og qofka doonaya caafimaad inuu caafimaad qabo qalbigu ma sahlana qalbigaagu waa inuu fayow yahay jidhkaagu waa inuu fayow yahay qalbigaaga iyo jidhkaagaba waxa u caafimaad badan inaad isdhowrto oonad wax walba ku dhicin haddii kale labaduba way bukoonayaan qalbigaagu wuu bukoonaya oo shahwatu zina iyo faaxishada iyo hadalka dumarka oo ay naftu dee u soo xiisooto shahawaadkaasaa gelayo qalbiga waad ka bukoonaysa fayamac aladii fii qalbihi marad maradu shahwati zina baa ku gelaya qalbigaad ka bukoonaysa jir ahaanna waad u bukoonaysa hurdaba inaad ladi weydood laba indhood isku geyn weydo kuu dhandhami weydo ayaa suurtowda xanuuno kala yani cuduro kala duduwan inay kugu dhacaan baa suurowda ila hurdalaanta ma cudurka weyn baa jira wajacalna nowma subaata hurdadu waa raaxo qofku maalin oo dhan tacabka iyo daalka uu ku jiro wuxuu kaga go-ayaa habeenkaa uu seexanayo wuxuu soo toosaya isagoo fareesha oo firfircoon oo fayow oo cibaadadii tamar iyo awood u haya xalay gidda haddaad mobil ku soo jeeday maxaa waagu kuugu berayaa adoon sinaba ahayn oon shaqo tegi karayn oon waxba qabsoon karayn oo gebigaagu cacaban tin iyo cidhib oon kici karayn maxaad faa'iday dareenkaagii iyo wixii alla kugu abuuray baa isku kicisay caafimaadkaagii baad ku duushay oo aad wax yeeshay waxyaabo fara qofka caqliga leh yacni xaaje aanu meeshii uu ku gudan lahaa aanu joogin yacni isku kaakicin maayo kitaab walba meeshiisa lagu furaa soo maaha guurka la sug xooggaaga iyo caafimaadka alle ku siiyaha ku ciyaarin waa isaga dheeli hadhow baad farta dhexda ka qaniini oo markay xalaashii timaado aad waxba isla waaye waayo cuquubaadka ka dhasha waxaa ka mid ah dadka macaasida caadaysta waxaan la yidhaha alcaada siriya iyo ilan hadhow qofkii waxyaabo badan bay naftu ku kalifaysaa markuu waxaan caadaysto alistimnaa inuu biyihiiska keenaa laga yaaba inay ku kalifto hadduu waxaasun daawado ama hadal haweenunu wado waxyaabaha ka dhasha maxaa ka mid ah hadhow markuu guursado awooddii raganimo inuu iskaba waayo maxaa ka baabi'iyey dembiga iyo macaasida iyo balaayada uu soo caadaystay uu ku dhex jiray waa wakhtigaad u baahnayd taran iyo reer iyo awood xalaal aad ku gudato ayaad iska waayeysa marka ilaahayna waad caasiday naftaadii iyo mustaqbalkaagii raganimona waad ku duusha waad baabi'isay maxaa kuu soo kordhay marka calaa kullin rag iyo dumarba arintaas waa in aada iyo aada looga digtoonaado baaraka allahu fiikum waxaa ka mid ah waxyaabaha aynu ka qaadanayno xadiidkan ana anabiya sala allahu calayhi wasalama laa yaclamu alghayba nebigu inaanu waxa maqan ogeyn wax loo waxyoodoo loo sheego mooyaane oo halkaa waxaynu kala soo baxnay iyadoo caaisha waxa weeyaan beri ah oon shaqo iyo shuqul ku lahayn munaafiqiini waxay ku tuhmeen haddana nebigu ma ogeyn ilaa loo waxyooday waa kaa intuu guriga soo galay iyadoo bugta kayfa tiikum intuu yidhaa un ka dhaqaaqayay tiinii waa sidee wuu isaga tegay dee hadduu qeybka ogayay wuxuu odhan lahaa munaafiqiine waad ku been abuurateen ooridayde waa beri laakiin ma oga dee isagu wax qayba waxyiga wixii loogu sheego unbuu ka warrami karaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa nebiga asfaarta iyo socotadiisa haaliban waxay ahaayeen uun safaru cibaada oo fii khazaatin khazaaha duulaan uu duulay ayuu caaisho ka haystay markaa socotada nebiga waxay u badnayd ama inuu duulaan iyo jihaad u baxo ama xaj u baxo ama cumro u baxo ama hijroodo sida hijradii min makata ila almadiina markaa safaru taaca wa cibaada ayaa asfaartiisu ay u badnayd waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ana aladii tawalaa kibra hada huwa bnu saluul in uu yahay kii maamulay munaafaqnimada iyo been abuuradka caaisho loo geystay inuu ahaa munaafiqii weynaaye munaafiqiinta madaxda u ahaa cabdilaahi bnu ubay bnu saluul muminiintii ku qaldantay way ka toobad keeneen xadulqadafkiina waa laga jaray waayo qofka muminkii mumin kale hadduu zina ku gano isagoon markhaati cad u hayn dee fajliduuhum amaaniina jalda siddeetan jeedal baa dhabarkiisa lagu dhufanaya muminiintii gefka caaisho gale ee ka qayb qaatay waa toobad keeneen xadkii adduunyadoo xadulqadafkiina waa laga jaray waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka jawaasu wuquuci اdanbi min aلصaalixiin wahaakada min albadriyiin inuu dembigu ka dhici karo dadka wanaagsan weliba kuwa saxaabada ugu sarreeyay ahlu baderka kuwuu nebigu yihi icmaluu maa shiئtum qad kafartu lakum yani maxaa idin ogeysiiyey inuu ilaahay ku yidhi ree beder intuu taalacday icmaluu maa shiئtum faqad kafartu lakum nimanka darajadaa gaadhay inuu dembi ka dhici karo sababtuna waxay ahayd mistax ibnu uthaatha oo dee fudalaau saxaaba badriyiintii ka mid ah waa qaldamay oo munaafiqiintu been abuuradkay caaisho u maleegeen ayuu dhex galay waa ka abuubakar ka dhaaranayay inaan wax damba siin markuu dembigaa ku ogaaday marka dee waxa weeyaan qofku isagoo qof weyn oo darajo sare leh wuu dembaabi karaa sidaa mistaxba uu dembigaa ifkiga ugu dhacay isagoo munaafiqiintii ay qaldeen waxaa kaloo ka mid a waxyaabahaynu ka faa'iidaysanayno mashruuciyatu difaaci can ahli alkhayr inay shay mashruuca tahay bal waajiba ku tahay qofka mu'minka ah walaaladiisa muuminiinta marka lagu xadgudbo inuu difaaco waxaa lagala soo baxayaa mistax hooyadii markii ay turunturootay ee ay tidhi tacisa mistaxun waa hoogay mistax waxay caaisha ku tidhi atasubiina rajulan shahida bedra waa ku sidee umu mistax ma nin beder xaadire baad caayaysaa oo aad aflagaadaynaysaa dabeed umu mistax waa ta ku odhanaysaa yaa hantaah miyaanad ogeynba waxa lagu sheekaysanayo marka umu mistax yacni sida xaqa ay dadkii hore iyagoon qof u dhow iyo ku- ka dheertoona iyagoon eegin sida xaqa un ay ugu hiilin jireen umu mistax inakeedii mistaxay dhashay ayaa ay waxa weeyaan hadal adag ku leedahay iyadoo u hiilinaysa caasha sababtuna waxa ay tahay inakeedu inuu caaisho ku qaldamay bay aaminsantah markaa may odhan dee waa kaygiie tacisa mistaxun wataale haddana waxaa kasii cajo badan caashadii wax laga sheegay in warba u hayn ilan waa min almuminaati alkhaafilaat warba uma hayso waxaan lagu ganay ee lagu sheekaysanayo way moogan tahayba maskaxdeeda iyo maankeeda kuma soo dhicin caayishina waabay difaacaysa oo waa tale manin ahlu bedera ayaad umu mistaxii wax ka sheegaysaa marka waa laba mowqif oo aad iyo aad u cajo badan dee waxaa laga qaadanayaa qof ahlu khayra haddii wax laga sheego sidaa caashoo kale dee inaad difaacdo Atus- atasubiina rajulan shahida bedran waa difaac canhu ila iyadu waxuu sameeyey warumay ahayn mistaxe marka walaalka haddii xumaan lagu soo hadal qaado aad og tahay inuu beri ka yahay ha iska dhegaysan oo ha iska macaansan ee waxaad tidhaha bisa maa qulta sida xadiidkii jaabir marka xanta iyo waxyaabaha lagula soo qaado bisa maa qulta dheh war waxun baad ku hadashay joog laakiin haddaad la camirta uun dee alraadi bilficli ka faacili qofka waxaan samaynaya dembiga kaka raallidee sacabka u tumaya waa la mid xagga dembiga fahumaa fi lwisri sawaa waayo isna wuu ku hadlay adna waad u camirto sacabkaad u tuntay raalli baad ka noqotay waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka luطfu zawji bizawjatih zawjku zawjadiisa inuu u dabacsanaado raxmad iyo naxariis iyo dabac inuu u muujiyo waayo caaisha waxay tidhi radia allaahu canha anigu waxa weeyaan waxba maan ogeyn oo dee war ma hayn laakiin waxay tidhi waxaan yaro dareemay uun dee ujacabnidii iyo dabacsanaantii iyo ludfigaan rasuulka ka arki jiray markaan bukoodo intii un baan ka waayey oo intuu albaabkaysa soo taagay u yidhaha kayfa tiikum unbuu halkaa ka noqon jiray marka maxaa halkaa laga qaadanaya dee inuu ahaa latiifan biahlih yacni doorkan dhacdadan mooyaane asal ahaan dee inuu ahaa nin waxa weeyaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ehelkiisa u dabacsan oo xadiid kale waa kii ku lahaa khayrukum khayrukum liahli waxaa idinku khayr badan kuwa ehelkooda ugu khayr badan wa ana khayrukum liahli aniguna ka ehelkiisa ugu khayr badan ayaan ahay marka zawjku inuu ehelkiisa u jajabnaado u dabacsanaado u naxariis badnaado gaar ahaan markay axwaal gaari la soo deristo haweenaydu markay caloosha wax ku qaado ee ay uur leedahay iyo marka ay bukooto xaaladaha ay ugu baahi badan tahay dee garab iyo gaashaan dee raxmadii iyo debicii inaad u muujiso dareensiiso intaasaa dawo weyn u ah waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya mushaawaratu ahli lfadli cinda almixan markay dhibaatooyin dhacaan dadka wanaag iyo khayrka lagu tuhmayo caqli iyo cilmiba ee wanaagsan in lala tashado oo wixii ay kuu tilmaamaan dee lagu tooso nebigu sala allahu calayhi wasalam usaama ibnu zayd iyo cali ibnu abi aalib buu u yeedhay isagoo kala tashanaya fii firaaqi ahli cali wuxuu u sarbeebay dee haweenka inaan alla ku cidhiidhiyina uu dee iska sii dayn karo guursana karo uma caddaynoo ma sarin laakiin wuu sarbeebay usaamana isagu wuxuu kula teliyey wuxuu nebiga naftiisa ka ogaa oo jacaylku caaisho u qaba ah wuxuu yihi rasuulkii allow waa ehelkaagii hayso wax dhibaanaku kuma ogin marka qofku dee haddii wax la soo darsaan dadku khayr ku tuhmayo waa inuu kala tashado maa khaaba man istakhaara walaa nadima man istashaara ma hoogin oo ma guuldarraysto qofka khayr dalbe ee ilaahay la tashaday dee istikhaaradii sameeya mana murugoodo waxa weeyaan qofka dadka ahlu khayrka alla tashada waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dikru lcudri maca alcaybi aw innaqs qofka iin ama nuqsaan haddii loo sheego cudurdaarka u sababayna in lagaba hormariyo oo bariira markii la weydiiye caaisha waxay tidhi wallee waxaan ku yacni eedeeyoon caaisha ku qabsado ma garanayo oon ka ahayn inay tahay inan yaro dee qooshka ka seexato markaa riyuhu ay ka cunaan marka yacni inta ay leedahay intaa un baan ku qoonsaday oo laga yaabo qooshkii meelaan munaasabay intay dhigto ina halkaa kaga seexato riyuhu ka cunaan intaa ay sheegtay maxay ka hormarisay min annahaa jaariyatun xadiidatu sinni inan yar oo da'yar marka macnaha waxay raacisay xataa inay qooshkaa ka seexatay riyuhu ka cunaan waxa u sababay dee inan yaroo da'yar marka qofka haddii aad wax in ama nuqsaan u sheegayso wixii u sababay iyo cudurdaar inaad u raacisaa waa min xusni alkhuluq dhaqan wanaagay ka mid tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qad ta'khudu alxamiyatu alsaalixiin dadka wanaagsan qiiro qabiilo way qaadi kartaa wax dhici kara dee raggii rag ahaa ee awsiye khasraj odayaasha u kala ahaa sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada sacad ibnu cubaado wataa xamiyadu qaaday waxay tidhi wa kaana qabla dalika rajulan saalixa waxay tilmaamaysaa nin wanaagsan buu ahaaye dee maanta waa qaldamay maanta dembi buu galay marka yacni qofku isagoo wanaagsan yacni qiiro qabiil iyo dee waxa weeyaan casabiya jaahiliya way qaadi kartaa laakiin de waa inuu markiiba ka soo noqdo aanu kusii sugnaan sidaas saxaabaduba ay samaynayeen waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya addifaacu can lmunaafiqiina min calaamaati nifaaq nifaaqa camaliga ah waxaa ka mid a maa kii ictiqaadiga ahaa oo ka ictiqaadigii dee waa kufri iyo gaalnimo qofku hadduu kufri calooleed qabo laakiin qofku isagoo uurka mu'minka oo muma'inu biliimaan ah haddii sifaadkii munaafiqiinta wax ka mida uu sameeyey nifaaq camaliya la ydha macnaha camila camala almunaafiqiin maha munaafiq dee diinta ka baxaye laakiin wixii munaafiqiinta lagu yaqaanay wax ka miduu sameeyey weeyaan nifaaqa camaliga ah marka imika in munaafiqiin la difaaco inay nifaaq camaliya tahay waxaa laga qaadanaya hadalka usayd bnu xudayr uu yidhi fa inaka munaafiqun tujaadilu cani lmunaafiqiina nebiguna dee wuu iqraariyey marka wuxuu uga jeedaa ma hadde munaafiq yani nifaaq ictiqaadi ah macaad allah waa saxaabi khayr badan laakiin waxaad ku dhacday uun sifo ka mida sifaadkoodii oo kale oo inaad dee si dembi ah cid ku difaacdo ama aad ku garab gasho oo kanuu difaacayaa ee cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul isaga munaafiqnimadiisu shaki male oo waaba madaxii munaafiqiinta laakiin wuxuu u tilmaamayaa dee munaafiq ama qof qaldamay inaad yacni dulmi ku difaacdo ayaa sifaadka munaafiqiinta ka mid ee camaliga ah marka adoo mu'min ah haddaad qof dembaabay ama daalin difaacdo waa sifo camali ah ama nifaaq camaliyaho sifa min sifaati almunaafiqiin laakiin sifadii muminiinta ma aha walaa takun lilkhaa'iniina khasiima inaad u doodiyo inaad difaacdo toona sifo mu'min ma aha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya daruurat lislaaxi bayna annaas haddii dadka muslimiintu isku kacaan oo isku dhacaan in la heshiisiyo laysku soo dhoweeyaa markaaba uu laga howlgalaa waa waajib saaran dadka muminiinta ah markii labadii jilib ee aws iyo khasraj ay isku kaceen ee ku dhowaadeen inay isku dhacaan oo gacan isla gaadhaan nebigoo mimbarka saaran baa intuu ka soo daadegay kala aamusiyo kala fadhiisiiyey waa surcat lislaaxi bayna annaas waa deg deg inuu dhexdoodii u heshiisiiyey de waxaa laga qaadanayaa wixii muslimiinta dhex yimaadaba deg deg in loo daweeyo oon dib loo dhigin wain aa'ifataani min almuminiina iqtataluu faaslixuu baynahuma haddii laba qoloo muminiinta ka mid a ay dagaalamaan oy diriraan horta heshiisiiya baa la yidhi haddii markaa heshiiskaa dabadeed midkood ku gardarooto ta kale oy qaadan weydo wanaagga iyo cadliga taa gardaran dhegta ku dhufta oo gacan wax kaga qabta laakiin asal ahaan waa in horta yani bidaayat اlamri aلsulxu bayna اnnaas waa in la heshiisiiyo wasulxu khayru waxaa laga qaadanayaa mashruuciyatu khudbati اlxaaja inay sunataho wax la jideeye ay tahay qofku markuu hadal furfuranayo maaha un hadda khudbadda iyo muxaadarada hadal caadiya iyo goob u fadhiyo hadal kastoo uu bilaabanayo aadaabta iyo sunnada inay ka mid tahay inuu khudbatulxaajadii walxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah salligii salaamtii xamdaladii shahaadateynkii inuu furfurto waxaa laga qaadanayaa fatashahada nebigu markuu caaisho la hadlayey wuu ashahaatay waxaa looga jeedaa hadalkii wuxuu ku furfurtay khudbadii xaajada ee shahaadateynkuna uu ka mid ahaa waatan lahayn waa min itlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkulli khudbatulxaajadii oo dhan baa looga jeedaa shahaadateynkaase waxaa loo cabiray wa ahamu maa fiiha wixii ugu mudnaa ee ku jiray khudbada hadalka lagu furfuranayo dhexdeeda waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya waman taaba taaba allaahu calayh qofkii toobadkeena rabbi waa ka toobad aqbalaya oo caaisho nebigu wuxuu ku yidhi fain kunti bari'atan fasayubari'uki illaahu wain kunti almamti bidanbin fastakfir illaaha watuubi ilayh caashaay haddaad beri tahay oo lagugu dembaabay oo lagu ribeeyey ilaahay waa ku beri yeeli doonaa haddaad dembi ku dhacdayna ilaahay dembi dhaaf weydiiso u noqo marka ruuxu haddii dembiga uu qirtuu ka toobad keeno taaba allaahu calayh waayo nebigu wuxuu ku yidhi faina alcabda ida ctarafa bidanbihi uma taaba taaba allaahu calayh buu caasho ku yidhi waxaa kaloo xadiidka waxyaabaha laga qaadanaya ka mid ah jawaasu lwakaala fi lkalaam in hadalka laysu wakiilan karo oo nebigu marka uu caaisho hadalkaa ku yidhi waxa weeye aabbaheed intay daymootay bay tidhi ajib canii rasuul allah rasuulka alle iiga jawaab hooyadeedna intay daymootay ku tidhi ajiibii canii rasuul allah labaduba waxay yidhahdeen wallaahi ma adri ma aquulu lirasuuli illah xadiidka waxaa laga qaadanayaa baraa'atu caaisha min azinaa wixii lagu tuhmay caaisha beri inay ka ahaydoo ilaahay beri yeelo qur'aan uu samada kaga soo dejiyey ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum ifki iyo been abuurad ay mala awaaleen oy soo dhoobdhoobeen munaafiqiintu ayaa lagu tilmaamay madaxii munaafiqiintana weliba arrintaa tawaliyo maamulayoo waladii tawallaa kibrahu wladii tawalaa kibrahu minhum lahu cadaabu cadiim caaisha intaa rabbi uu beri yeelay kadib ciddii ku tuhunta gogoldhaaf iyo zino way gaaloobaysaa waayo qur'aanka cad ee arintaa ku cad ayuu beeninayaa qofkaas marka culimadu waxay idhahdeen faman ramaaha bilkufri bacda albaraa'ati faqad kafar caaisha intay aayaadkaas samaawigii ku soo degeen alla uu beri yeelay kadib qofka ku tuhma wixii ilaahay ka beri yeelay qur-aankuu beeniyo waa gaal waayo waa qof leh dee waa beenta ilaahay o anaa og qul antum aclamu am illaah wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay wax walba ogaayo wax walba u qeexnaayen waxba ka qarsoonayn ayaa beri yeelay marka haddaad adigu tidhaahdo waxa weeyaan aniga ku ganaya wixii ilaahay ka beri yeelay waad beenisay qur-aankii qur-aan nin beeniyana waa gaal guud ahaan inahaasaynu ka soo qaadannay markaa laba saddex xadiidna aynu raacino intaynaan soo gebagabayn xadiidka boqol iyo labaatanaad can cabdilaahi waxaa laga wari waay ibni mascuud radia allaahu rabbi raalliha ka noqda canhu isaga qaala inuu yihi cabdillahi ibni mascuud qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam man xalafa ruuxa ku dhaarta bilaahi alle ku dhaarta calaa yamiinin dhaar qofka ilaahay ugu dhaartay wallaahi dhaah walxaal huwa isagu fiihaa dhaartaasi faajirun uu ku been sheegayo liyaqtatica si uu ugu goostano ugu dhaarto bihaa dhaartaasi maala mri'in ruux maalkii ruuxa oo muslimin muslim ah dhaartaa beenta ana u mara ruux muslima xoolihiisa si uu ugu qaato laqiya allaha ilaahay wuxuu la kulmaa qiyaamada walxaal huwa alleh calayhi korkiisa khadbaanu uu cadhaysan yahay xadiidkaas waxaa ku sugan waciid iyo goodi adag oo ku soo arooray ruuxa dhaar beena u mara xoolo muslim inuu ku qaato maantana dee halkudhagyada la samaysta waxaaba ka mid a ku dhaare ku dhiman mayside ku qabso ku qadi mayside laakiin dee kuwaasi waxay ka warlaayihiin xadiidkan iyo nusuusta la midka ah cadho allah ka dhalanaysa xoolo muslim dhaar beena in lagu qaato yamiinulkhamuus baana la yidhaah dhaarta quusinaysa qofka naarta gunta u gelinaysa dhaarta beenta ah yamiinulkhamuus ayaa xadiidka kale uu ku tilmaamay shanawaanigu wuxuu haashiyada hoose ku odhanayaa maala mri'in muslimin wataqyiidu bilmuslimi lilghaalibi aw isharaf qaydidda lagu qayday maala mri'in muslimin ruux muslima xoolihii waa un sida haalibka ah ama sharafta uu muslimku ka sharaf badan yahay kuwan kale waxaase soo hoosgelaya dimmigii iyo mucaahadkii qofkii ahlu kitaabka yahuudi ama nasraani ee xukumka islaam ku hoos noolaa ama gaalkii mucaahadka ahaa ee islaamku ballanta uu kula jiray labadaa midna xoolahooda iyo dhiigooda toona ma bannaana dimiga iyo mucaahadka marka halkan oo kale culimmadu waxay idhahdeen waa kharaja makhraj alghaalib falaa mafhuuma lah maala mri'in muslimin ruux muslima xoolihii waa un sida haalibka ah oo dee waxaa laga warramayey dadka muslimiintunbaa dee xukumka haalib u ahaa dee waxoogaa gaalo ah oo mucaahadiin ama dimiyiini waa ku dhex noolaayeen lakiin haalibka waa muslimiinta marka xadiidku wuxuu ka warramayaa un sidii haalibka ahayde maaha qeyd lagu xidhayo laleeyahay waa muslimka uune ka kale way bannaanta waayo kaa islaamka la noole ama dimiga ama mucaahadkii ballanta lala galayba isagoon muslim ahayn ayaa haddana xoolihiisa in dhaar beena lagu qaataa aanay bannaanayn oo ay xaaraanta وعن أبي هريرة أبي هريرة وحل قوري عن النبي النبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال إن النبي يري لا تصدقوا هرميسنين أهل الكتاب كوي كتاب كالسي يهودي النصارى ولا تكذبوهم هنبين سننا وقولوا وحت رادا آمنا وارهمين بالله ألي وما كي أنزلنا لقسود شيء إلينا أنك حق يك إلى آخر الآية يعني وحت رادا أون الله يوحينا لقسود شيء iyo aayaddu way dheerayda waxaa ku jirtay dee muuse iyo ciise iyo ambiyadii hore wixii la siiyey lagu soo dejiyey waa rumaynay yacni hadalkaa caamka ah uun ku dhaafa laakiin yacni hana rumaysanina si gaara hana u beensanina culimmadu waxay u qaybiyeen waxa lagala kulmayo ahlu kitaabka saddex wax sharcigeennu u sugay dee waynu rumaysanaynaa inaynu rumaysannana waxaynu ku raacannaa sharcigeenna sugay ee arrintaasi ay ku soo aroortay walow kitaabkii horeba ha ku yaalle qaybta labaad waxa weeye wax sharcigeennu u diiday oo aanu sugine usuuliyo meesha ka saaray taana waynu beeninanaa oo rumayn mayno waxaynu u beeninanaana waxa weeye sharcigeennaa beeniyo meesha ka saaray qaybta saddexaad waa maskuutu canhuyo qayb laga aamuso sharcigeennii aanu suginna aanu beeninna taa weeyaan ta ay ku rumoobayso laa tusadiquu ahla alkitaabi ahlu kitaabkii ha rumaysanina waayo waxa suurowda waxay idiin sheegeenba diintii muxarafka ahaydee la bedelay inay tahay ee tii xaqa ahaydee samaawigaba aanay ahayn walaa tukadibuuhum hana beensanina waayo waxaba suurowda xaqii munazalka ahay rabbi uu soo dejiyey inuu yahay waxani marka labada midina si aanay u dhicin oo ama wax muxarafoo la bedela aydaan u rumayn ama wax munazaloo xaqa aydaan u beenin ka joogsadoo ka tawaqufa oo laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum wixii maskuutu canhu yah waxaanaad ku gaabsataan aamana billaahi wamaa unzila ilayna wixiina lagu soo dejiyey annaka iyo ambiyadii horeba iyo allihii soo dejiyeyba rumaynay halkaa ku gaabsada oo ha u dhaafina wa can ummi kulhuumin waxaa laga wariyey binti cuqbata ina cuqba ahayd أنها أم كلثوم سمعت إن مقشي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه ليس الكذاب بين آله معها هذا صيغة المبالغة معناه دي لو متشهد وأسل الكذب كيون ومد يعني ذو كذب بين صاحبة أما كاذبا معها ويعني نم بين لو نسبيا معه بلوغة كذا ليس الكذاب بين آله معها الذي كيصلح هشيسين بين الناس ذاتك دحدوده oo fayanmii dabadeed u raraya dhinacii kale khayran khayr aw yaquulu ama ku odhanaya khayran khayr marka macnaha dhinacii kale u ziyaadinaya waa min annamaa ama u naqlinaya oo min annaqli khayr u naqlinaya ama u ziyaadinaya ama khayrun dee ku hadlaya oo fayanmi waa min annamaa haddii waxa weeyaan namaada namaada nammaa haddii laga dhigo lashadana waxaa la yidhi waa min annamiima marka shadiiduna oo namma waxay noqonaysaa naqlulkalaami calaa jihati alifsaadi hadalkii oo loo naqliyo dadka loo kala raro iyadoo laysku dhufanayo laysku dirayo dhexdooda la xumaynayo namaadan oo min annamaana waa naqlulkalaami bayna annaasi calaa jihati alislaaxi hadalkii oo loogu kala rarayo heshiisiin wadadeed iyadoo dadka laysku soo dhoweynayo beenta laga anfinayana waxa weeyi yacni waxaa loo diidayaa marka la leeyahay layse alkadaabu waa nafyu limi yacni qofkani ilan khilaafulwaaqic waa ku warramaya oo markan uu qofkan kale u tegayo waxaanu qofkani odhan buu u sheegayaa marka haddii lagu warramo wax waaqica khilaafsana been baa la yidhaha sharci ahaanoo dee waa alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic beentu waxaan dhicin in laga warramo ninkanna waxaan dhicin buu ka warramayaa oo intuu ninkii kale u tagu odhanaya wallaahi hebel waxa weeyaan diyaar buu kuu yaho aduun baa lagu kari laayahoo aad buu kuu ammaanayo macnaha wuxuu kula hadlayaa wuxuu isugu soo dhoweynayo oon dhinacan kale kaba soo fulin marka dee xaggaa haddii laga eego been way tahay laakiin waxaa la anfinayaa waa maxay shanawaanigu hoosta wuxuu ku odhanayaa layse almuraadu nafyu daati alkadibi can hada almuslixi bal ilmuraadu nafyu limi canhu yacni beentii waa ku dhacay oo dee tani been way tahay khilaafulwaaqic marka muraadku maahan beenta lafteeda in loo diido e waa dembigii beenta ka dhalanayay in loo diido oo macnaha waxaa la leeyahay beentaa uu sheegay isagoo dad isugu soo dhoweynaya ku dambaabi maayo marka waxaa laga anfinayaa waa beenta wixii ka dhalanayay ee xaqiiqada beenta wuu ku dhacayaa oo dee jiha ninkii kale adaabuu ku doondoonaya waa kan le mana doonaya wax alba laga yaabaa inuu hadal xun yidhi laakiin hadal wanaagsan buu u naqlinaya marka halkaana waxaa laga qaadanayaa sida dadka muslimiinta in laysugu soo dhoweeye ay muhiim u tahay waxa laguu baneeye been inaad u sheegto haddaba waa beentii xaaraanta ahayd waxaa lagugu baneeyey laba qof oo muslim inaad isugu soo dhoweyso bal maxaad u malayn ka waxaan jirinba intuu u kala raro laba muslim ku kala kaxaynaya dee waa waciid iyo goodi adag walidaalik dee laa yadkhulu ljannata namaam nebigu waa kilaa jannada ma galan namiimiye maxaa namiimiye waciidka sidaa u adag uugu soo arooray waayo dadkii muslimiinta iyo ahlu khayrkiibuu kala kaxaynaya oo khayr iyo ijaabo ma leh wallahu subxaanahu wa tacaala aclam